asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad ayaan inii salaamayaa dhammaan dadweynahan sharafta leh ee iyagu ku jira madasha sigisti dhegeysanayana ha ahaadeen madasha sigisti ama ha ahaadeen adduunyada dacaladeeda waxaanu ku salaamayna salaanta islaamka maanta halkan waxaa marti noogu ah suldaan cabdicasiis cumar beyle oo isagu ah guddoomiyaha isimada daarood haddana jooga shirka ka dhacaya gobolada mudug iyo galguduud wuxuuna ku sugan yahay magaalada cadcado suldaan bele mana maqlaysaa
aha
horta marka ugu horeysa waan ku salaanay kusoo dhawow madasha sigisti marka labaad su-aashaydu waxay tahay maxaad ka qabanaysaa galguduud ama meesha aad hadda ku sugan tahay waa xaggee
waxaan ku suganahay cadaado gobolka galgaduud daytalkaygana waa kuu sahayaayo suldaanka daarood ahna guddoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed baanahay waxaan u joogaa dowlad goboleed lagu dhisahayo gobolada mudug iyo galgaduud oo aan baryahanba u diyaarinaynay ergooyinkii iqaybgelidaa iyo isfurka dadka baan halkaa u fadhiyay muddo ugu laba bilood iyo saddex bilood hadda arrimaa
waayahay waxaad joogtaan halka aad noo sheegtay xaaladdu hadda xaggee mareysaa shirkuna sidee uu socdaa
xaaladdu hadda meel fiican bay mareysaa waxdaa soo marayba shir baa waxaa lagu qabtay musamareed dibu heshiisiine shirna waxaa lagu qabtay cadaado oo dibu heshiisiine oo waxaa horreeyey shirka cadaado oo lagu aan ku heshiisiinin anagu aanu abaabulay beelaha dhabad iyo cadaado kala dega ugardhac iyo saleebaan oo dagaalka uu ka bilowday soddon iyo shan sano ka hor ilaahay waanoo fududeeyey waan ku guulaysanay in dagaalkii aanaan xisaabin ee xalay dhalay laga noqdo oo laga caafimaado loona gudbo isdhexgal oo dadku wada dego dhul weyn oo kunboosaho dinti barbinti boosku yahay oo iskuul iyo isbitaal iyo ciil biyood leh baan magaalada cadaadood laga guddoonsiiyey oo la guddoonsiiyey inay degaan degmadaas reer dhabadeed si dadku isu dhex galo dhabadna waxaan ka bixinay dhulkaas kunboos iyadana ka ogolaanay si dadku isdhexgal u sameey halkaas waxaa ka faa'iideystay dad tiro badan oo ay ugu horreeyeen gobolka dhowsamareed balambal iyo guraceel oo ree ayaan lacayf iyo ree saalax ogaas oo ree diini imrahaana iyaguna ku heshiiyeen kadibna dad tiro badan oo qaar dagaalay iyo qaar aan dagaalin bale dhowsamareed waa yimaadeen magaca dib u heshiisiinaya baaxad weyn baa lagu qabsay dadkii waxaa u yimid ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradii uu kamid wasiirkii arrimaha gudaha iyo halkaas oo lihda qarajaadana looga bixiyey halka anagu aragkiyaga anagu aan iska bixinay iyadoo cidina aysan gacana siin sababtoo cidna ma anaan weydiisan markaan gelaynay hawshaan dibu heshiisiintaas oo ballaaran oo dhan walba looga guuleystay baa ka horreysay shirka maamul samaynta asagiina maalmahan soo socda insha allah baa la bilaabi doonaa oo dowlad kalaceysa dadka oo u adeegta oo shan iyo labaatankii sano dowlad la-aan tahaa goboladana dowladu ma joogin markay dagaaladan wax kala celiyaa ma jirin markii iskooda u kala dhargaan bay iska nisanahayeen oo isu nisanahayeen haddaan dowlad la helinna ma suurtogeli karta dadku inuu heshiis buuxa qaato waayo dowlad dadka kala hagaysaa sharciga u samaynaysaa qofka dembiga daraada qabanahayaa qofkuu hadilaa la helahayaa maxkamad baa la saarahayaa sharcigaas dawliga iyo gacanta dawliga oo garsoorka ah ummadda shacabka kala haysta ayadaasna way ka dahday ilahay wafudiya maanta bilaabanaysa
waayahay suldaan cabdicasiis beyle waxaanu ognahay inay weli diidan yihiin maamul usamaynta mudug iyo galguduud mudug oo kale in ay ka jirto dhib aada u fara badan mudug ma puntland bay raacaysaa mise cadaado ayay raacaysaa dhinacee ayaad ku taliseen inay raacdo mudug
awooda mudug dadka degenota mudug ilaa garoowe ilaa iyo meesha galguduud baa mudug ahaan jirtay waxaa la jarjaray laba gobol baa ka go midna gelgeluu yahay midna midug yahay gobolka midug faaka in la kala gooyo haddana waa nasiib daro qof kasta oo soomaaliya uusan aqbali karin shacabka degan uusan yeelin in la kala gooyo marka puntland waa dowlad dhisan oo lixiyo toban jira oo dowladda federaalka ka horreysay ayada marka waa dhisan tahay midda hadda la jegleelayo oo la dhisahayo uma baahna dhibaato uma baahn mana dadkiiba mi shacabkiiba inuu kala googolayn midug waxay la dhisanaysaa gelgelin maamul goboleed labadaas gobol baa loo dhisahayaa oo aan kala go-ayn sababtoo shacabkii waa kala goymayn
sulan cabdicasiis bele waxaanu ognahay mudug inta badan inay raacsisan tahay puntland so haddii aad tidhaahdid waxay raacaysaa dhinaca kale laftaadu kuma baaqin in ay hadda soo noqdo dagaalkii sokeeye
maya dagaalka sokeeye isaga waa laga guuriyo puntland dawlad bay noqoto sharciyaay samaysato dagaal sokeeye maanta ilaahay kuma soo cesho mana socoto waxaa kuu soo haray dadka qof walbaa weelkiisa iyo gurigiisa iyo deegaankiisa shacabkaa iskale shacabku meeshuu raacaana dantiisu raacdaana la raacaya dagaalka ka kanaalkaa ka saar midug kala go-i mayso galmudug puntland baa qeyb ka xukuntay oo waqooyiga miduga muddo badan laakiin hadda maamulkan cusub oo la sameynayo ee miduga galguduuda dadkiibaa doortay inaysan kala go-in oo isu yimaadaan ereyga saas fiiqadow dheh
waayahay sidaan ognahay puntland sida aad hadalka udhigtayba haddii aan kula dhigno dowladda puntland rag ilaa iyo afar iyo tobana oo ka yimi dhinaca mudug waxay ku xukuntay qaar xabsi daayin qaarna waxay ku xukuntay imaanay kusoo noqon karin meelihii ay joogeen qaar dhowr sanay ku xukuntay qaar baxaalgooda si bay u dhigtay adiguna waxaad leedahay waxay ogoshahay in loo sameeyo maamul hadalkaas xaguu iska qaadanaya
kuma oran baan kuyi puntland baa ogol hadalka si fiican u fahan shacabka ogol baan shacabkan kalaba kalabisabka ogolayn baan kuyi midda labaad lakin de suldan soo dowladdu sooma xukunto shacabka
shacabkan ku yiri waxay ku xukuntaa dowladii waa dowlad goboleed rabitaan baa la isku xukumaa rabitaan hadda dadkan lagu leeyahay waa la xukumay rabitaankoodu wuxuu ahaa kala go-i mayni wayna kasoo waa kasoo qeyb galeen markay sirro galeen beerahooda iyo dadkooda maandeedkooda soo qaateen ooay soo baxeen baa xukun hawada lagu xukumay xukunkaasi wuxuu aha xukunkii lagu ceeboobay puntland ma xukumaynin maxkamadii ku xukuntayna way ceebowday dig bay cafis u dhexayso faraha ka qaado faraha ka laabatay oo tii qof walba meesha rabu tegi karaa sababtoo ah adduunkii oo dhan baa ku ceebeeyey in kiiska ay ku xukumeen nimankan degnada maxkamadda ahi waxaa qaadi kara dowladda federaalka xeelaalyaha guud iyo maxkamadda sare sharciguna waa sharci adduunka u yaalla bal degmo ma xukumi karta gaalkida soddon sanadooda iyo gaashida layfa marka waxyaalaha noocaas oo burburkii keenay tirada badna oo soomaaliya ka dhacay oo nin walba ugu horaba iska yeelahayo puntland halka qor oo keliya oo maxkamadda dhexdeeda ka yartay ay ku ceegoyaa kaasa waa dowlad aqli badan waa dowlad sharcuda ku dhaqanta oo dimuqraasiya puntland dib bay kaga noqoto cafis bayna ka baxaysa ay leedahay waa waa ku qaldan
waayahay sida aan kasoo xiganay u n ta u fadhida soomaaliya iyo federaalkuba labaduba waxay yidhaahdeen weli waxaa ka jira muran aad u badan baa dhinaca mudug ka jira puntlandna ay cabashooyin badan ay dowladdu kasoo saartay marka ilaa hadda meel ma la dhigay arrintaas
anigaan kula hadlaya mudugkayna oo gaalka gaalka ayooga cid muranta cid hadal keensatoona dalka dadkaa leh shacabkaa leh shacabkuna wuxuu rabo codka u n iyo dowlad federaal iyo dowlad puntland midna ma ay ka celin karta shacabka rabitaankiisaa lagu shaqeynaya rabitaanka shacabka baa lagu shaqeynayaa saasaa sharda ah maamulkan saasaa lagu dhisayaa dowladda waxaa dhisanaya shacabkaa dhisanaya hadda dowladda kusoogto iyo unkay bay ku noqonayaane kan gobolada dhexe waxaa dhisanaya waa shacabka degan baa dhisanaya maamul goboleedka sida puntland lafteeda sida jubbaland cid walba ay u dhisatay maamulkooda ayaku maamulka iyaga annagaa u madax bannaan oo dhisanayna mana kala googoynayno goboladeenna waxaan ka rabnaa inaan horumar dan iyo nolol helaan rabnaayo inaan dib usii burburino dalka ma aqbali karo mana kumana talina taariikhdaasna ma xambaarsan karno
waayahay suldan cabdicasiis haddii aad ka weydaan sida maamulka loo samaynayo ama qaabka loo sameeyo aad ka heli weydaan shirka ha dhowto ma kala qorateen dhiba sidii ay loo kala badbaadi lahaa ama sharciyadii iyo wixii ergooyinka kasoo qeybgeli lahaa iyo gobol kasta dadka ka iman lahaa mise weli waa farkama qodna wey
ma maamul ba lama dhisi kara haddaan dastuur la samayn dastuur goboleedka haddaan la samayn maamul qaab qaabka loo samaynayaa wuxuu in marka hore dastuurka la diyaarsho la qoro marka dastuurku waa wax saaka telefoon ka hadli kara maana waad garanaysaa waa wax badan wey dastuurka marka la qoro in la sameeyo in rabitaan dadka laga qaado inay maamul samaystaan marka intaa la isla ogolaado in caalamka laga ogolaado in maamulkaa la sameeyo dowladda federaalka ina ogolaato in maamulkaa la sameeyo markaasaa waxaa loo sameynayaa guddi farsamo oo soo maamulo soo hoga ergooyinkii shirkaas imaan lahaa oo la jaangooyo tiradooda ergooyinkaasi markay isu yimaadaan bay waxay ansifinayaan dastuur dastuurkaa marka la ansiyo kadib baa doorasho madaxweyne la gelaya doorashada madaxweyne iyo iyo ku-xigeen marka la gela dowladdaasi halkaasi ku istaagtay broseskaasi marisa baarlamaan baa la dooranayaa dowladdaasi dowlad gobol saasay ku noqonaysaa marka dastuurkaas baaba wax walba uu ugu horeeyo si dadka kala hagi lahaa dariiqii la mari lahaa sidii loo shaqayn lahaa qaabkaasoo dhan dastuur laga soo shaqeeyey oo muddo badan laga shaqeynaya oo kadibna marka ugu dambaysa ummadda deegaankaas isugu maamulka samaysanaysa aansiso sidaas buu ku shaqeynayaa maamulka
waayahay kolley ayaa ku bixinaya markaa dhaqaalaha shirkaas ma dowladda kumeel dowladda hadda rasmiga oo dhalatada sida madaxweynaha mar buu yimi oo waa ka noqday ilaa hadda shirkii lama sheegin xilliga la qoondeeyey oo shirku furi maayo shirku muxuu hakalay dhaqaale la-aan mise weli waxaa jira dadkii iyo ayaa la raali gelinaya oo qof kasta sidii uga soo qeybgeli lahaa baa wakti loo siiyey
ma horaan kuugu sheegay shirka waxaa ka hormaraan ku yiri dib heshiisiimaha lagu qabtay meelahan kuusoo akriyay madaxweynuhu waa yimi nuusan reer buu yimid wuxuu ku dhawaaqay way wada maqlayseen kowdii bisha saddexaad oo hadda aan ku jiro in shirka la furayo la isugunayo ina lacagta laga furayo kii dib heshiisiinta dhuusima reer lagu hayana wuu ansixiyey markaas kadib howlo jira daraadood markay dhammaatay muddadii la gaaray ra-iisul wasaaraha wuxuu ku daray toban beri uu leeyahay tobankaa casho baan ku kordhinay tobankiina waxay ku eg tahay maalinka ani hadda hadda waagii ii beryey weberkan hadda tobankaasi ku egyahay ra-iisul wasaarihii wuxuu kusoo laabtay wasiiradiisii shirkii dhuusamareer dhuusamareer waxay codsadeen xoogaa in muddo yar loogu daro hadda waxaan maqlahayay in maanta loo xori doono shirka dhuusamareer oo dib heshiisiinta ah kana uu furmi doono maalmaha soo socda marka maha waxa dhaqancinahaye iska qarashgelintiisa iyo maalgelintiisana waa la diyaarshay waa la bixiyey komeeg baa laga baxshay waa la keenay waa lasoo shubay wasaaradda arrimaha gudaha haysa dowladduna waa ka go-an tahay inay shirkan la qabto oo ay maal geliso oo maalkiisa hantidiisa lagu bixiyo oo uu qabsoomo dadkuna uu dowlad dhisto isagu uu ku kalsoon yahay waa halka gobol oo dadka soomaaliyeedu ku dhan yahay yaan hal kheyra keliya ahayn marka waxaaba fududaatay dhibaatadii lasoo maray oo dowlad la-aanta ahayd baa dadkii oo dhani wuxuu oon tiro badan u qaaday in dowlad la helo marka dhexdala ma taalo wax dowladdaas ka hor yimid maba jiraanba raallia laga waday
waayahay suldaan cabdicasiis waxaanu ognahay hadda ka hor inaad aaday somaliland oo aad ku dhawaaqday adigoo ah guddoomiyaha ciisimada daarood aad ku dhawaaqday inaad siisay inay ka go-aan inta kale soomaaliya maantana aad ku dhawaaqaysid mudug go-i mayso dhinaca puntland u go-i mayso soomaaliya soo martihid adigu inaad kala googoynaysid
maaha inaan kala googoynayo waa laba qaybood ba kala tahay puntland somalilan somaliland gobol weyno dhismadeeda waagiisii horeu soomaaliya uu soo gelayo xorriyadda afar beri ugu horreeyado dastuur gaar lahaadoo soomaalinimada in la isu dhirta asagu keenadoo haddana burburkii dhib badana ka dhacay somalilan iyo koonfurto kabacdina dhibkaas kadib ayagu is abeeyey oo maamul dhistay oo dowlad dhistay oo dowladdii intay jirtay dowladda dhexe iyo maanta se u ka koreen maanta ay korriimisadooda badan tahay buu noolay mana ahayn baan ku yidhi cadowna ma ahayn siyaasina ma ahayn mufradana guri ku xaqanaysa soomaaliya in laga dhigana ma rabo waxaan rab ku keliyey oo gartay in ay hor madax banaanidooda helaan si ay u anfacaan koonfurteenaan kale eeg hadeeg jabuuti maanta waxay noqotay dowlad annaga noo jirta oo gudadeegaya markii burburkana dhacay siday noo anfacday ciidamada iyo tababarka iyo af soomaaliga wax annaga naga midow dabka leeya qaybka midow waana dowlad madax banaan marka inay somaliland sidaas si ka weyn noo anfacayso ay dhisantayna qaadana karta madax banaan kuna dheegan tahay oo dadka reer somaliland qofka ugu yar iyo qofka ugu weyn ma raba aysan ka foqeynin inay madax banaanadooda helaan intaas markaan darsay baan madax banaanadooda anigu uansiy uguna dhawaaqay siiyey ma ahaanu gudoomiyaha beelaha dowlada gudoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed baana eragaas kuru noqona kaytarka waxaan ku bixinayaa gudoomiyihii dhaqanka soomaaliyeed iyo dowladka suldaankiisii baana marka waxaan ku baxshay kaytarkaas dalka inuu noqdo dambe iyo siji iyo cadaabo dhan isu abuurin in madax bannayn saasa taas middasani laba degmo isu muuqata oo qofkii subaxii soo kaca usoo hargalahayo ee la kala gooyo marka erasana saambal usoo qaadata maaha anigu dalka googoy maayo koonfurtaan laba kala googoy karto ayadaa maamul hal dowlada ah oo aan kala googoy karinin una fadhinaa laakiin taasiaas u kala duwan yihiin
laakiin de markaad ku dhawaaqday sultan adigoo jooga hargeysa miyaadan eegin khaatumo waxay rabtaa inay soomaaliya la midowdo gobolka awdal wuxuu rabaa soomaaliya inuu la midowdo maakhir waxay rabtaa inay soomaaliya la midowdo markaasu maaha inaad eegtay un hargeysa burco waxa ka socdaan intii kale aadan eegin
maya anigu somaliland baan ka hadlay somalilandkaan ka hadlayna saasaan uga hadlay hadalkana waa rabaa ninka inaan laga duin anigu ma eegin mana googoyn waxna kama sheegin waxna uma dhimin kuwa kaleete sida anigu waxa sida ay ku qurux badan tahay baa waxay tahay in somaliland dowladnimadeeda loona madax baneeyo ayaguna ay ummadda soomaaliyeed kula shaqeeyaan macnaa hadalka nuhurkiisu waxa weeye aniga aragtidaydii sarbeygeygii iyo sahankaygii iyo hawshaydii iyo odaynimadaydii ka soo baxday waxay ahayd in soomaaliya korto xabadda koonfur ka socotay inay ugu badan tahay boqolkiiba sideetan iyo shan inay ku joogsan karto somalilandna madax banaanin hesho oo booska amis uma gasho marka sidaan ka shaqeeyaa saas ahayd cid kaloo anigu aan waxu imay iyo cid kaloo aan wax taabtay iyo cid kaloo aan wax ka sheegay midnana ma jirto
okay hadda dadka ka jooga shirka mudug yaa hogaaminaya yaase hadda yaa ka jooga imise xubnood baa ka jooga shirka
igoel
su-aashan kuwada waxa weeye hadda yaa ka jooga shirka oo matalaya gobolada mudug yaase hogaaminaya shirka eedada hogaaminaysa waayo guddoomiyaha hogaaminaya shirka imise xubnood baa ka jooga shirka oo ka socda mudug
weli lama dhisin weli lama dhisin nimanka ergooyinku isku yimaadaan kadib baa waxaa la dooranaya surguddoon marka ergooyinkii weli isuma imaan
marka ayaa ka socda laakiin oo matalaya de meesha usii fadhiya mudug haddaana cidiba ka joogin mudug see loogu xisaabtamaya
hadda anaaba fadhiyaan ku yiro dadka xariirinaya mudug iyo gelgelyo iyo degmo degmo iyo beelbeel iyo kulli anaaba xariir oo u fadhiyaan ku yiri laakiin markaa imisaad ku joogtaan official waxaa noqonaysa marka la ya
imisaad ku joogtaan mudug dadka ka socda ama ergada ka socota
waa badan yihin ilaa iyo waxaa jooga hadda dad sagaashan iyo toddoba qof gaara ayaa jooga oo boqol wax dhimana oo mudugtaas galdogob iyo jifida iyo gaalkacyo iyo tuulooyinkeeda intaa ka wada yimid oo sugaya shirka maamul samaynta inay noqdaan ergooyinkeedii
marka ma miyaa layni soo dirsado mudug wayni soo dirto shirka nooga qaybgala layni yidhi mise idinkaa isa soo tilmaamo oo shirka yimid
inagu dadkii baan shir dadweynahan shirar badan u qabanay mandatkii shacabkan markaan qaadanayna magaga shacabka cid noo dhexaysa ma jirto shacabka hoggaankiisa iyo dhaqankiisa iyo hoseedkiisa iyo annagaa ahaan ku yidhi markaan shacabkeena maanid ka qaadanana waa nin
laakiin aan dee suldan soo maaha arrintani inaad puntland dowlad ayaa ka dhalatay dowlad ayaa ka jirtay amnigeeda sugaysay baarlamaankeedii leh wasiiradeedii leh inaad shacabkeedii u gacan dhaafteen soo maaha suldan arrintaas
madaafini waxaan kugu yidhi puntland waa dowlad dhisan oo lix iyo toban jira oo maamulkeeda oo sharcigeeda oo waa dowladayadii annagaaba dhisanaga oo ku faanayna tanna annagaa dhisanayna aan ku yidhi kadib markaan aragnay in aan puntland raalli ka ahayn in midub iyo gergelyu ay israacaan oo wada dhismaan totalba annagu ma aqbali karaan ku niri waana dhisnay macnaha dowlad dee soo dhoweysa in maamulka goboladaas midiga galguud la dhiso soo dhoweysa waa soo dhaweynaynaa waa la fashanaynaa waa dowladdeena hadday diido inay soo dhoweysana ma xumaynayna mana asragaa doonin laakiin ma ka aqbalayno in gobolka la kala doono
ha aan kugu soo celiyo su-aal kaleo iyaguna ay dadku aada u codsanayaan rabaana inaad u iftiimsid suldan cabdicasiis beel waa dhinaca somaliland ayaa aan su-aal kaa weydiinayna waxaad tiri somaliland waa dad horumar gaadhay oo iyagu waxay u noqon karaan sida amison ufadhida dowladaha usoo gurmaday soomaaliya ayay noqon karaan marka su-aasha meesha taalla waxay dadku isweydiinayaan suldan bele yuu somaliland u yaqaanaa xadka somalilandsi xaguu u yaqaanaa markuu leeyahay somaliland waxay rabtaa soomaaliya inay ka goorto taa ayaa la isweydiinaya taa maxaad ka jawaabaysa
somaliland waxaan u aqaanaa somaliland waxaan u anbixinayaa maan waxa iga horreeyey wey maab bay leedahay xareeqin bay leedahay somaliland baa laho puntland baa laho tubbaland baa laho dalku waa dalku waa magacyo kala leeyahy waana la kala garanaya marka somaliland yaa u taqaanaa maanta in la yidhahdo xoogaa yararso omeeka inay meelka dhacay u tahay gudagi waxa weeyaan waxaad ku dhawaaqday in ay somaliland dadka joogaa rabaan inay go-aan laakiin sidii aanu anigu haddaan wariyaashanahay aanu xaqiijinayno waxaa jira dadyo badan oo kasoo horjeeda go-itaanka somaliland soo lama odran karo suldaan cabdicasiis somaliland wuxuu yaqaanaa boco iyo hargeysa keliya rabitaankooda
in la wada qaato dadku bini aadan weeye qof walbaa fikir buu leeyahay in fikirkaas dad badan kasoo horjeesto oo aysan la qumaan wax suuragala oo dhacaysa weeye anigana wax yala toosan weeye marka maxaa dadku u qaadan waaya la dhihi maayo waxay u baahan tahay wacyigelin tira badan iyo sheeko tira isu wacys badan The credit on your account is low.
sulan inaga gabagabadii inaga gabagabadii
aniga tayda sahan badan baan galay socod badan baan galay kaasaan u yiri inay ummadan soomaaliyeed haddaan u tahay somalilandna ay ka badan tahay marka taas qofka saxaigiisana asagaara waa hor dadku iyo meeshiisa saari karaan
waayahay suldan waktiga oo inaga gabagabaa mar labaad iyo mar saddexaadba aada ayaanu kaaga mahad celinaynaa waraysiga iyo waktiga dambe oo aanu ku kicinay waraysigan aadna siisay suldan aada iyo aad ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahad celinaynaa aadna waad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa ku soo wici doonaa haddii aan u baahano waraysiyo dheeraada aad baad u mahadsan tahay waadna mahadsan tahay suldan cabdicasiis beyle